bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal halkan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ku soo dhowaada qodobada ugu waakay agaasimaha madaxtooyada soomaaliya iyo safiirka shiinaha ee soomaaliya oo ka wada hadlay horumarinta arrimaha amniga iyo dhaqaalaha wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya uu qaabilay safiirka dowladda etoobiya ee soomaaliya ciidamada ammaanka iyo kuwa koonfur galbeed oo howlgalla amniga lagu xaqiijinaya ka wada deegaanka awdiinle ee gobolka baay xilli maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab shalay qarax sababay khasaare halkaasi ay ka geysteen dadkii ku dhaawacmay weerarkii bahalnimada ahaa ee argagixisada ka geysteen awdiinle oo xalay la gaarsiiyey isbitaalka magaalada baydhabo booliiska puntland oo sheegay in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan dadka waxyaabaha maanka dooriya soo geliya puntland wafdi uu hogaaminayo wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya oo xalay gaaray dalka masar qodobada dibadda saaki raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ugu waaweyn askar lagu dilay dalka nayjar iyo shiinaha oo saldhig militari ka samaysanaya dalka geni waa subaxnimo isniinaa taariikhda ay ku beegan tahay lixda bisha labiyo tobanaad sannadka laba kun labaatan iyo kow saaka warka waxaa idiin soo saaray halkaana ka tabinaya anigoo ah yoonis duraan cali mar kale saaxiibayaal ku soo dhowaada qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan agaasimaha madaxtooyada soomaaliya iyo safiirka shiinaha ee soomaaliya ayaa ka wada hadlay xalay horumarinta arrimaha amniga iyo dhaqaalaha warkan waxaa soo koobaya wariyaheenna maxamed daahir degene agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane maxamed cabdulaahi ciise oo kulan la qaatay danjiraha jamhuuriyadda shacbiga shiinaha u qaabilsan arrimaha soomaaliya master fey shinjaw ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dowladood ee soomaaliya iyo shiinaha agaasimaha madaxtooyada qaranka ayaa waxa uu ku qaabilay danjiraha shiinaha madaxtooyadan qaranka waxaana ay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ah ee dowladaha soomaaliya iyo shiinaha ka dhexeeya iyaga oo iska kaashanaya dhinacyada amniga dhaqaalaha horumarinta adeegyada bulshada iyo guud ahaanba danaha qaran ee labada dowladood ka dhexeeya dhiggiisa dhankiisa danjiraha dowladda shiinaha ayaa waxa uu sheegay in ay shiinuhu diyaar u yihiin garab istaagga dowladda soomaaliya iyadoo oo ay qorshayaasha guud ee sanadkan ay ka mid tahay dowladda shiinaha u degsan in ay taakulayso wadamada soo koraya ee sii xoogaysanaya oo ay ka mid tahay soomaaliya waxaana uu soo bandhigay sidii dowladda shiinaha ay uga go-an tahay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya soomaaliya iyo shiinaha iskaashiga labada dhinac oo ah mid taariikhi ah islamarkaasina qoto dheer ayaa waxaa kulankaasi lagu soo hadal qaaday in muhiimaddu ay tahay xoojinta cilaaqaadka labada dowladood maadaama ay shiinaha iyo soomaaliya yihiin labada dowladood oo saaxiibtinimo qoto dheer ay ka dhexayso danjiraha dowladda shiinaha u jooga soomaaliya ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay shirar kala duwan la qaatay madaxda dowladda oo isugu jira wasiiro iyo mas-uuliyiin kale kuwaasi oo dhammaantoodba uu kala hadlay kaalinta dowladda shiinuhu ay ka qaadanayso horumarinta adeegyada kala duwan oo amniga ugu horreeya
dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda soomaaliya cabdisiciid muuse cali ayaa xalay muqdisho ku qaabilay safiirka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya u jooga soomaaliya cabdulfataax cabdulaahi xasan iyagoo ka wada hadlay intuu kulankooda socday adkayntay iskaashiga ka dhexeeya labada dal ee dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha safiirka ayaa la wadaagay wasiir cabdi saciid muuse cali hambalyo iyo sagalaan ku aadan xilka qaran ee loo magacaabay oo uga siday dhiggiisa dowladda etoobiya wasiirka iyo danjiraha ayaa kulankooda waxay kale uga wada hadleen waajibaadka shaqee ciidamada amisom iyo iskaashiga labada dal ee arrimaha geeska iyo qaaradaba markaana koonfur galbeed haddaan aadno ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa howlgalla amniga lagu xaqiijinaya waxay ka wadaan tan iyo xalay deegaanka awdiinle ee gobolka baay xilli maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab shalay qarax sababay khasaare halkaasi ay kula eegteen dad shacaba dhinaca kale dadkii ku dhaawacmay weerarkan bahalnimada ahaa ayaa xalay la gaarsiiyey isbitaalka magaalada baydhabo waxaana weerarkan ka warbixiyey maamulka degmadaasi oo qaraxasi ka hadlay warkan waxaa baydhabo inooga soo diray wariyeenna siraaji shiisaaq qaraxan oo noociisu ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa waxaa lala bartilmaamay siday suuq lagu iibiyo qaadka oo ku yaala deegaanka awdiinle oo ilaa iyo soddon kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed ilaa iyo shan qofood ayaa ku dhimatay goobta qarax uu ka dhacay waxaana sidoo kale dhaawac ka soo gaaray ilaa iyo siddeed qofood kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmayba waxay ahaayeen dhammaantooda dad shacab ah dhaawacyada ayaa durba waxaa lasoo gaarsiiyey cisbitaalka degmada baydhabo halkaasi oo xilligan ay kula tacaalayaan dhakhaatiirta caafimaadka qaraxa markuu dhacay kadib ciidamada amniga iyo maamulka deegaanka awdiinle oo iskaashanaya waxay bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga islamarkaasina lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey qaraxan oo waxyeelada kasoo gaartay dadka shacabka ah gudoomiyaha maamulka deegaanka awdiinle ee ayii sheegay in ciidanka iyo maamulka oo iskaashanaya xilligan ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga islamarkaasina howlgalkooda ay sii wadi doonaan al-shabaab waxa uu ku cambaareeyey in xilligan ay kasoo hartay keliya in dadka shacabka ay dhibaateeyaan wainaa ilayhi raajicuun ilaahay annaharis antikanafwayti sada manaarday ismada ogsantiin nimankii nabaddiidka hayay oo arranlaawayaasha hayan oo marwelba maylarays ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta meel kastay rabeen dhiijo aadaysideen inimana arday bilaa ma'na kadeediyan yaa waliba geeg arday deganweynaha awdiin qaraha oo kila qaryaya qof masaakin maqaayi kamaqaaydaysas meeliya ka qiraabadaasi yaa maylarays qarax ka aasan wali ka naf waaytay gebarti maqaayadaasay lahaytay isida qofood oo gebarti afarankaatay yaa ka naf waayan dad kale yoona masaakinyasaas oo kale oo manaarday meelishahay ka dhammaayeen yaa ka dhaawacmeen oo beryo hataa dad yaryaro iyaaleho sakiire haafado manaarday ka halaalay marka marki koowaadnama marki lamaadnama ah nimankaas oo diinlaawayaasha ahoo marwelbana maylarays aadaysidan ini maylarays muslimiinta oo arday dadka weliba tabardaran iniyo sigoona maylarays baagsadan ama taargeedsadan yaa mana hortaba aadideena hayti walgeeg hata arday ummata muslimiinta ama ummata soomaaliyeed u suban ma ah marka wali inka baageey arday shacabweynaha arday koonfur galbeed gaar ahaan arday deeganweynaha awdiinle arday wali inka baageey in ciidamada marday arday oo amniga laamo amniga mana si toos aan la shaqeeyan maadaama nimankan arday siisin bargahaytan geek wali kanahay aan lahayn waayeelka iyo maylaray hanraabta ciyaalka sagiirka ah qaraxyada noocan oo kale ah ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay ka kala dhaceen degmooyinka bardaale iyo baydhabo iyadoona bartilmaameedku uu ahaa suuqyada lagu iibiyo qaadka siraajisha isaaq warbaahinta qaranka baydhabo
taliska booliiska puntland ayaa sheegay in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan dadka waxyaabaha ammaanka duuriyo soo geliya deegaana ka tirsan puntland waxaana howlgalla saacadii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka puntland ay ka sameeyeen magaalooyinka maamulkaasi ay ku soo qabteen kooxa ka ganacsanaya waxyaabaha ammaanka duuriya ciidamada amniga puntland ayaa kordhiyey howlgallada lagula dagaalamaya waxyaabaha ammaanka dooriya ee deegaanada maamulkaas la soo gelinayo iyagoo laga keenaya dalka etoobiya baraha gaadiidka lagu hubiyey magaalooyinka maamulkaas iyo kuwa dhaca xadka etoobiya ayaa la arkayaa gaadiidka oo si weyn loo hubinayo taliyaha qaybta booliiska gobolka nugaal gaashaanla sare xuseen cali maxamuud ayaa meel fagaara ah ku burburiyey qamri tir ahaan gaaraya shan boqol oo dhalo kuwaasoo laga soo kala qabtay magaalada garowe deegaano kale oo ka tirsan gobolka sool lana doonaya in si dhumaaleysi ah qaybo kaleoo puntland ka tirsan lagu geliyo taliyaha qaybta booliiska gobolka nugaal gaashaanla sare xuseen cali maxamuud ayaa sheegay in dad badan u xidhayn qamrigan dhowaanna maxkamadaha cadaaladda la horgeeni doono isagoo dignin u diray dadka ku howlan soo gelista qamriga deegaanada maamulkaas siinayaa laba digninood oo yar ee cidda khamriga ku lug leh qamriga waa la wada garanayaa qamri wuxuu yahana waa la dareemi karaa iyo dhulka uu ka yimaado meelaha la soo marinayo cidda qaadaysa cidda ku lug leh iyo cidda gacanta siinaysa intaba waxaan leeyahay waxaan u malaynayaa waad arkaysaan xeerarinta iyo maxkamadda fulinta ay bixinayaan annagana ballan waxaa nagu ah haddaannu buliiska labada gobol nahay inaan gacanta ku soo dhigi doonno cid kasta oo ku lug leh keeni doona sharciga iyaga iyo waxa ay wateen laakiin waxaan uga digaynaa cid kasta oo lug ku lihi inay hadda ka waantowdo inay ka baxdo inaysan ku lug yeelan ciddii ka maarmi weydana sharciga waajibaadkeeda marinaya waxaan leeyahay cid walba waxaa laga doonayaa inay iska ilaaliso waxa jiilka leexinaya oo dalka duminaya oo la arkayo khamri inuu qof qaado ama gaadiidkiisa saaro ama gurigiisa ku hayo waxaan uga sii mahadcelinayaa maxkamadda inay xataa gurigii xukuntay lagu hayey yaa oo ay ku dhawaaqeen arrintaa waxaan leeyahay taliyaha qaybta gobolka sool asagana inuu fuliyo go'aankaas oo rug boolis laga dhigo soo qabashadiisa labada gobolba waxaan iska kaashan doonaa booliiskeedu inaan feejignaan dheeraada iyo dadaal badan ku bixinno inaan khamri dame qof ku lug leh ama kubaalkii aan lahayn hadda kuwaa xiran iyagana wakhtigoodan sugaynaa
kaasi wuxuu ahaa taliyaha booliiska gobolka nugaal ee maamulka puntland xuseen cali maxamuud safiirka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee masar ahna wakiilka joogtada ee ururka jaamacadda carabta danjire eliyaas sheekh cumar ayaa garoonka caalamiga ee qaahire ku soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdulqaadir maxamed nuur jaamac oo xalay safar shaqo ku tegay magaalada qaahire ee xarunta dalka masar wasiirka cadaaladda xukuumadda soomaaliya ayaa masar kaga qaybgeli doona shirka wasiirada cadaaladda ee jaamacadda carabta wasiir jaamac ayaa waxaa la filayaa inuu ka jeediyey shirkaasi inta uu socdo khudbaduu kaga hadlaya xaaladda dalka soomaaliya ee xilligan isagoo sidoo kale la kulmi doona qaar ka mid ah wasiirada ka qaybgelaya ee cadaaladda ee ururka jaamacadda carabta halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana warkii dibadda labiyo toban askari ayaa lagu dilay dalka naijar xukuumadda naijar ayaa sheegtay in koox hubaysan ay toogteen labayo toban askari sidoo kalena dhaawac ay uga tageen askar kale oo tiro badan weerarkan ay ku qaadeen koonfur galbeed dalkaasi meel u dhow xaduudka burkina faso xukuumaddu waxay sheegtay in boqolaal maleeshiya a weerarkan ku qaadeen tuulada fooniyo iyagoo huwan hubka culus ay saldhigga ciidamada dowladda ku weerareen weerarda noocaan oo kale ah ayaa waxay ka dhacaan xaduudka naijar ay la wadaagto waddamada maali iyo burkina faso ugu dambayntii shiinaha ayaa saldhig militari ka samaysanaya dalka genibisow jariiradda well street journal ayaa daabacday in sirdoonka maraykanka uu hayo xog sir ah oo ku saabsan in dowladda shiinaha ay saldhig militari ka dhisanaysa dalka genibisow oo dhaca bartamaha qaaradda afrika warbixintan waxa ay leedahay in shiinaha uu damacsan yahay xoojinta awoodda militari ee afrika uu ku leeyahay waxaana uu sahlaysaa waxaa lagu yidhi warbixintu inuu xoojiyo joogitaankiisa badda atlantikada siday aaminsan yihiin mas-uuliyiinta maraykanka dhegaystayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa war noocaana ku kulmi doona saaxiibayaal sidaas iyo amaana allah